Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda mashaariic lagu horumarinayo kaabayaasha bulshada sida wadooyinka laamiga ah kuwaas oo hadda wejigii labaad uu meel wanaagsan maraya islamarkaana la filayo in dhowaan lasoo gabagabeeyo gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne ayaa ka hadlay horumarka ka socda magaalada Kismaayo isaguna bulshada ugu baaqay inay ilaaliyaan hantida danta guud iyo goobaha markaasi bulshada muhiimka u ah sida laamiyada magaaladan kismaayo oo ah magaalo madaxdii ku meelgaarka ahayd waxaa ka socda mashaariic badan waxaan kaloo kula dardaarmayaa inaynu ilaalinno hantidii laynoo sameeyey oo qaybihii hore gaar ahaan nadaafadda magaalada oo dirinajyadii biyuhu marayeen roob baa soo dhow qashinka laga ilaaliyo waxaynu u baahnay inaan noqonno bulsho ka shaqaysa danaheeda bulsho ka shaqaysa maslaxadda iyadoo ay leedahay bulsho ka shaqaysa horumarka aan iskana dayno inaynu ka shaqayno qabyaaladda iyo wixii dalkan iyo dadkaan wax u tarayn qabyaalad waxba noqon weyday soomaaliya berri waa laysku imaan doonaa waxaa lagu xisaabtami doonaa magaalooyinka magaaladeed dadka joogaay ay ka shaqeeyeen danahooda halka aynu aadno mashaariicda laga hirgeliyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa kaalin weyn ka qaatay bilicda magaalada kuwaasi oo ganacsiga sare u qaaday waxaana mashaariicdaasi ka mid ah laamiyada oo si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana fududaatay isku socodka dadka iyo gaadiidka oo markii hore bulshada ay culeysyo markaasi kala kulmi jireen xilliyada roobka marka la gaaro